بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad iska leh waa darsigeennii shanaad ee bisha ramadaan ee uu inoo soo jeedinayay fadiilata sheekh maxamed sheekh cumar dirir maanta oo khamiisa waxaynu u ballansanayn mawduuc ku saabsan tawjiihaad iyo talooyin uu sheekhu kaga hadlayo mawduuc bulshada markaa khuseeya inta ramadaanka ka hadhayna insha allahu tacaala sidaas ayaa maalin kasta oo khamiis oo wiigga markaa uu sheikhu mawduucaas noogu soo gabagabayn doonaa maalinba mawduuc isaga ayaynu markaa mawduuca martuuganahay dhammaanteen sheikha ayaanan kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran ma'juura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كلمتنا waxay la xidhiidha إن شاء الله تعالى الحث على طلب العلم inaynu isku dhiirigelino cilmiga barashadiisa cibaadadaynu gudanayna iyo cilmigu ma kala maarmaan waayo iyo dhalinyarada markaa cilmiga barashadiisa weliba cilmiga diinigaa inaynu isku dhiiri gelino waxaan ka sheekayn doonaa insha allahu maadaam aayadaha in badan maqasheen axaadiidtana maqasheen taariikhu salafina الصaalix fi طalab اlcilm wa mashaqatihim fi dalik dadkeenii saalixiinta ee waa wanaagsanaa marka ay cilmiga baranayaan dhibaatada ka soo gaari jirtay waa sheekooyinkoodii oo taariikh noqday oo aynu uga jeedno dhallinyarada siiba inay hamigooda kor u qaadaan waa maraajic baa laga qoray taariikh noqotay oo qofku marka uu akriyo wax badan ka bedeli karaya waxaan rajaynayaa taariikhaha qaarkood marka a maqashaan inaydaan la yaabin ama aydaan qariibsanin laakiin ogaataan innagu maadaamaynu iyaga waxba kaga dayan weynay qariibnimadu inay xaggeenna ti ee xaggooda aanay ahayn waxaynu ka bilaabay asxaabta nebiga ridwaan ullaahi calayhim dhowr tusaaleynu ka soo qaada mashaqada iyo cilmiga hawsha loo mari jiray cilmigayna soo gaadhay waxaa aragteen oo maraajica laga qoray aadka u faraha badan miyay iska qormeero miyaa lagu shubay un qofkan maya bal hawsha loo maraynu qaarka soo qaado cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo waxa uu tilmaamayaa madiina duleedkeedaa naalay buuri anigiyo nin reer ansaareedamaa wada naalay waanu ku kaltami jirnay cilmiga nebiga maanta anaa xoolaha raacaya isaguna cilmigii nebigu madiine u doonaya uu ka soo dhagaysanaya caawa wuxuu soo maqlay ayuu aniga ii sheegaya aniguna berritan dhaadhacaya waad dareemi karaysaa adiga oo bakhaarkaagii jooga ama baylahadaadii haysta inaad nin ammaano kaga tagto ood xoolahaagii oo dhan tidhaa ammaano u hay dad badan culayskay ku leedahay waad dareemaysa cilmigaysa ka doorteen cajaa'ibka waxaa ka mid ahaa sacdu bnu abi waqaas radia allahu canhu wuxuu leeyahay markay jihaadka nebiga ula socdaan ama cilmiga cunada maalnaan danayn jirin buuri dad cunno u nool may ahayn caleentaan mararka qaarkood culaynay buuri caleenta waxaa dhacaysa inaanu xagga dambe ka dhigno saalada doogga ah ee xoolahoo kale xooluhu saaladay dhigaan oo kale ayaa anagoo bani aadam aanu dhigaynay buuri waxa uu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu allaha ka raali noqdo sidaan isugu dhajinayo nebiga iyo masaajidkiisa iyo cilmiga aan ka baranayo an ka faa'idaysanayo mararka qaarkood gaajo daraaddeed waxaan ku dhici jiray mimbarka rasuulka iyo gurigiisa inta udhaxaysa qofkii arkay wuu arkay guriga caaisho masaajidka nebigu dhinaca bari kaga naban yahay kama foge gidaa isku gidaar weeye qiyaastii halkuu socdo gaari kari laaye dabeetana halkaasaan ku suuxayaa dadka qaarkood waxay malaynayaan in la idardaray ama waa la yahayso dadkaan dee aqoon u lahay waxay leeyihin talow yarkani miyuu suuxaa talo miyuu silan yahay waxaan la suuxayaa waa gaalja buu leeyahay waxaan la shaqo tegi laayahayna waa cilmiga aada bugsanayo waa abu hurayro markii dambe aada garanayso dadka qaarkood markay ka yaabeen wuxuu soo hurgufay inay yidhaahdeen akara abu hurayra war abu hurayre cilmigii sidee fara badana dadkii wuu ka soo baxaya gaajadaasaanu soo marnay iyo beer dhigaalaynta ibnu cabbaas wuxuu leeyahay allaha ka raali noqday isagii aabihii markuu nebi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam ayaa ninaanu isku asaag ahayn ama saaxiib ahayn oo reer ansaareeda ayaa waxaan ku idhi war si kacoyna mariyo waxii damboo soo degayaa ma jiree cilmigaan asxaabta nebigee waaweyn ka ururino ilaa way la dhimanayaane mana qorno oo lama helayo cid hadhow laga qaato intuu sidaa i eegay buu yidhi adigu ciyaal qaad tahaye dadkii cilmiga lahaa way joogaane ma waxaad moodaysaa in adiga lagu baahanayo war adiga cidina kuu baahan maysa ciyaal baad tahay raggii cilmiga lahaa abubakar cumar way joogaan ade cilmi lawaayi maayo markuu sidaa i rafiday kumaan sii joogine anigu waan iska dhaqaajiyey buuhi oo barnaamijkaygii baan ku socdo inaan dadkii ka ururiyo cilmiga ghazawaadki iyo dagaaladuu nebigu galay iyo macrikad walba wuxuu la kulmay axwaashii o dhan inaan ka soo ururiyo markii dambe waxaan raggan aada u laasimay ka mid ahaa buuhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu safarada marka isku cidlaystaan ayaa aan microfoonka u dhigi jiray bu ama kusoo dhaweyn jiray aan idhaahna macnaa waraysi la yeelan jiray sidaad garan karaysa qisadii ku saabsaneyd xaasaska rasuulka annagoo isku cidlaysano wakti dheer wada soconna ayaa su-aal si kadisa weydiiyey buui cumar ibn khadaab marka waxaa hi ui cumarow waxaan ku weydiiyey labadan dumar ee xaasaska nebiga ka mid a ee ilaahay uu ku sheegay suuratu taxriim waa kuwa waa kuwama in tatuubaa ila llahi faqad shaqat quluubukuma wain tadaaharaa calayhi faina allaha huwa mawlaah ilaa aakhiri laayat markaa cumar aad buu ula yaabay su-aashaa halka uu kaga soo saaray waktiga uu ka faa'idaystay iyo inay inantiisii ku jirto xabs markaa wuxuu yihi buu ihi maktaasaada weydiisay ta u xabsa iyo caaishabi xabsa iyo caaishaya markii dambe dad kolkay kuraasida iyo gobolada iyo ku mashquuleen isagu wuxuu ahaa raggii u bixi jiray inuu soo ururiyo cilmiga ciraaq iyo shaam iyo aan idhaahno xijaaz maka iyo madiina manaasibta umuu bixi jirine fatwada iyo cilmiga ururintiisa berigii dambe waxaa dhacday buuli inuu ila kulmay ninkii dhalinyarada ahaa ee maalintii maqaaladda igu yidhi ciyaalbaata iska fadhi ninkii igu yidhi ayaa ila kulmay buuhi annagoo waaweynaanay dad aada u badan ina xalqadayda ku urursan yihiin oo cilmiga ay iga dhegaysanayaan markaasuu yihi buui wallahi ninkaa dhalinyaradii kaana hada alfata wallahi kaana acqala mini ninkaa dhalinyarada ahi maalintii maqaalada uu igu lahaa markuu nebigu dhintay nin iga caqli badan bu haawii wuxuu sheegaya maantu soo baxay waase hadday asxaabta ahaayeen waxaynu soo qaadan doonaa culimadii maraajicdan iyo kutubtan waaweyne lala yaabo inoo qoree maktabadaha buuxiyey baldhaqamadoodii iyo mashaqada weliba gaar ahaan qodobka ah mashaqada ay cilmiga u mari jireen cilmigu waa xirfad la qorto hawl u baahan markaa mar halkaynu taagan iyo halkay taagnaayeen waxa uu leeyahay ninka la idhaa abu mascuud ibnu cabdiraxiim alxaaji taraajimtoodana kama bixi karayno haddaynu mid walba tacriif ka bixinno magacyadooda inaynu sheegno un mooyaane waktigaa inagu dheeraanaya wuxuu uhi ninka ibnu daahir laydhaa baan maqlay isaga oo leh waxaan cilmiga ka raadsan jiray baqdaad iyo inta ka dhaxaysa maka marar fara badan baan kabala'aan socon jiray waxay dhiigi jiray cagaha weligayna gaadiid maa fuulin maka iyo baqdaadda inta isu jiraanna waa la dareemi karayaa waa kuntu amshi xaafiyan fi lxar kulaylkaan socon jiray marka cagaha ayaa dhiigi jiray kutubtaydana waxa aan ku xambaaran jiray calaa dahri dhabarkayga wamaa sa'altu fii xaali talabi axada marka had iyo jeer aan cilmiga raadinayana dadka maan dawarsan jirin waxba maan weydiisi wax alla waxaan weydiisan jiray may jirin kuntu aciishu calaa maa yaati waxaan soo socdaan ku noolaa marka wuu ka sheekeeyey dee duruuftiisu caynka ahayd marka cagahaas inay dhiig dhiidi dhiigi jireen dhabarkana u ahaa gaadiidu rarto lugayn jirayna faqrina ku baran jiray cilmiga taasuu dadkii waktigii dambe uu soo gaadhay uga sheekeynaya cabduraxmaan ibn abi xaatim aabbihii buu isaguna qisadan ka warinayaaoo abi xaatimna de waa sheekha macruufka maraajicda waaweyn qoray waxa uu ihi masar baanu joognay toddoba bilood ayaan masar joognay lam naakul fiiha maraqa wax maraqana maanaan cabbin maraq maraq dee waad garanaysaa hiliba maanaan dhadhamin bu waxa uu u qaybsamaa waktiga iyagu laba qaybood maalintii majaalista culimada ayaanu tegi jirnay wa bileyli annusakh walmuqaabala habeenkiina wixii aanu soo qornay maalintii ayaanu isku saxi jirnay si aanaan ummadda wax qalada ugu gudbinin culimadaanu ka soo qornay maalintii gucladu saasay ahayd habeenkiina laambadda waxaa loo siraadanayaa in la saxo oo la kala saaro wixii maanta o dhan la soo qoray maalintii dambe casharadii mid ka mid abaa sheekhii laga baajiyey oo uu caliil buu haayo wuu bukay dabeedna gurigii baanu ku noqonnay waxaanu isirba intaan casharkii kala gaadhin yar laabtay dhexdaanu ku aragnay bahashan la idhaah samakada ama kalluun kalluunkii baanu sii qaadanay malayga bahalkaa la idhaahdo waxay se duruuftu noo saamixi weyday inaanu karsanno oo cashar kii kalea naga soo gaadhay haddana kii kale haddana kii kale saddex cisho markay taallay ayaanu iyadoo qaydhina ka saarnay buuri qaydhinkaanu ku cunnay falam yakun lanaa faraaqun an nuctiyahu man yushwiyaha waxay noo saamixi weyday cid noo hagaajisay inaan u geysano sidaa daraaddeed maqaalad buu kusoo khatimay hadalkiisa uu leeyahay laa yustataacu alcilmu biraaxati ljasm jidhka raaxadiisa laguma gaadho cilmi jidh raaxaysanaya iyo in cilmi la helo labadaas isma qabtaan waxaa taariikhdiisa lagu xusaa ninkii caanka ahaa ee la odhan jiray alcalaamatu naxwi maxamed ibnu axmed abubakr alkhayaat albaqdaadi cilmiga ayuu daraasayn jiray jamiica awqaati waqtigiisa oo dhan waxbuu akhriyi jiray xataa fi dariiq isagoo waddada soconayana ha ahaato isagoo waddada soconaya ayaa uu akhriyi jiray mararka qaarkoodna waxaa dhacday inuu turaan turooday oo uu kufay socodkan buu ku lexa jeclaanaya waktiga uu sii soconayo ninkii la odhan jiray ibnu cuqayl ee kitaabka aada u caanka ahaa ee alfunuun la odhan jiray qoray isaguna sideedda boqol ee mujalad meelahaasa waxa uu caado ahayd waxa uu walaaqan jiray shurbadda uu cabbi jiray markii la weydiiyeyna waxau ihi wallaahi wakti dheer baa u dhexeeya cabbitaanka iyo calaaliska saaxiibkiina waxau lahaa daa-uud ataa-i isaguna nafsa shay maqaaladaas oo kalea laga wariyay markii lainiyow waa cunadaadu dee ilbidhaqsi unbaad ku cunaysa daqiiqad laba waxaasad wax ku cuntaa waa sidee waxau hi bayna madqi alkhubs wa shurbi alfatiid qiraa'atu khamsiina aaya de haddii aan khubuskaaya waxaa la calaalinayo muddo cuno iyo haddaan sharbadan cabo un kata ka saaro taa jirecsana walaaqan waxaan ku qiyaasay konton aayadood in la akhriyaa u dhexeeya markaa kontonkaasaan ku lexa jeclaabaya oo aan ka faa'iideynaya waar dee qadadeennan qaadanaysa muse saace saacad ee la kala jiidayo ayuu isagoo laba marir kusoo ururinaya ibnu qayim raximahullah waxa uu leeyahay ibn waxa xanuunsaday ama bukooday ibnu taymiya ayaa xanuunsaday in dhakhtarabaa u yimid oo wuxuu yihi waxaa ku saaran culays kaa saaran xagga akrinta iyo hadalka iyo fikirka ku saabsan cilmiga fikirkaaguna uu badan yahay masaa'ilka aad ka fikirayso akhrintaaduna way badan tahay dadkan aad gaadhsiinayso ila microphone lama hayn ad kor u qaylaysana culays baa kaa saarana sheekhow naso ayaan ku odhan lahaa wuxuu idha waxaan ku su-aalay dhakhaatiirtiinnu soo idinka idhaahda qofka bani aadamkii markuu ugu awood badan yahay waa marka uu helo wuxuu ku farxo markuu faraxsanyay buu ugu awood badan yahay nafsaaniyaadkiisu ay sarreeyaan soomaydaan oo dhan haabu dee markaasay nafsaaniyaadkaygu sarreeyaan aan aqoonta ku dhex jiro iyo cilmiga ee sidee baan colaysku xagu iga furaya waaba markaan u xoog badan ahayde ninkii adugu muhim wuu qanciyo oo ninkii uu iskaga tegey markuu jooji ku qancin kari waayo waxa uu leeyahay axmed ibnu xambal shucbe ayaa waxa uu la joogay xakam ibnu cu ibnu cutayba sideed bilood xadiidka ayuu baranaya oo uu raadinayay xataa baaca juduuca beyt wax kaloo masruufsada markuu waayey ayuunbuu aqalkiisa tiirarkii u lahaa kolba mid iska biishanayay berigii hore dee dargadaa la dhisi jiray tiirarna waa loo taagtaagi jiray iyo qaar la saasaaro kuwiisaasunbuu kolba mid iibsadaa halkaynu inagu shilinka kolba mid ku dhisayno isaguna kolba midunbuu la baxaa oo uu masruufsanayu biil ka dhiganay markaasaa mar kale isaguna waxa uu leeyahy ibnu cuyayna imaamkaasi shucba ayaan maqlay isagoo leh man dalaba alxadiida aflas bictu dasta ummii bisabcati diraahim war ninka cilmi raadiya si dhawa uu caydhoobi oo lacagta cilmigu ku iibsan doonaa aniguba tashdigii hooyaday dharka ay ku maydhanaysa sideed diinaar baan s toddoba diinaar baan siistay markaasaan biishaday halka innaga jaadkiiyo sigaarka laga yaabo qaarkood inay u xadaan isaguna wuxuu islaanta alaabta uga xad u iibsanayaa si uu aqoon usoo kordhiyo waa kelmado koob kooban oo maaragtay aynu mukhtadafaad ka soo qaadanayno axmed ibnu xambal raximah llah waxa uu leeyahay maxamed ibnu ismaaciil asaa'iq safar baan ku jiray aabbahay baan la socday waxaana soo maray axmed ibnu xambalo waa sheekii weynaa dee saaxibulmadhab oo labadiisii kabood ayaa uu guclaynayaa wa naclaahu fii yadi labada kaboodna malaha markii soc orodkiisii iyo waxay yaro xanibeen ayuu la baxay oo uu guclaynayaa kadibna aabbahay baa soo qabtay bursheekhiio wuxuu uhi war axmed alaa tastaxyi ilaa mataa tacduu maca haa-ulaa'i sibyaan waan axmedow miyaanad xishoonayn adigoo nin weynunbaad ciyaal la socotaaye ciyaalkan waxbaranaya ilaa goormaad la carari doontaa balukaadiioo iskaga hadh ciyaalka nin weyn baa tahay jawaab kale umuu sii badinna wuxuu ihi ila almowt ciyaalka waxaan la cararayaa ilaa geerida kama hadhaye ilaa geerida ayaan la cararayaa imaamu lbukhaari raximah llah marka uu taariikhdiisa ka warramaya ibnu kathiir albidaaya walnihaaya waxa uu leeyahy dhaqanka bukhaari waxau ahaan jiray waa sheekhan qoray saxiix asaxu lkutubi bacda kitaab illaah waxa uu ahaa kaana yastayqidu fi leylati alwaaxidati min nowmi maa yuqaarib cishriina mara mararka qaarkood habeenkii wuxuu soo toosi jiray wax ku dhow labaatan jeer maxaa labaatanka jeer ugu wacan inuu soo kaco wuu fikirayaa halka dadkeen maambooyinka aroorta ee baac mushtariga iyo halkuu wax kasoo cuni lahaa iyo waxaa loosii fikiro isagu hurdaduu ku fikiraya masaa'il buu maskaxda ku kala fiiqaya kolba masala kusoo dhacaysa masaladii wuxuu ka baqayaa inay ka baxsato laambaddu si deg dega u shidanaya markaasuu qoraya haddana wuu seexanaya wuu ku yaro fikiraya haddana masalo kalaa soo dhacaysa ama masaa'il kalaa maskaxdii kasoo maaxanaya laambaddu haddana siraadaya ilaa labaatan jeer ayaa laga yaabaa in uu soo baraarugu kolba laambadiisa shito sida nimanka sigaarka cabbaa oo ay ugu soo toosaan ay u mirtaan iyagoo laambada siraadanaya wali sigaar ma cabto ninku markuu sigaarka aada iyo aada ugu sii fogaado walba intuu soo toosaabuu shidayaa laambadaas waasu miranaya imaam bukhaari sidaasuu kolba habeenkii u siraadanaya maskaxdiisa wixii soo maaxda waxa uu leeyahay abu axmed nasr bnu axmed alghayaad alfaqiih asamarqand ninka la odhan jiray laa yanaalu hada alcilm ilaa man catala dukaana وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته cilmigan la doonayo qiimaha badan ee qofku caanka ku noqdo ma helo qofka dukaankiisa cadila ee beertiisa kharaabiya ee ehelkiisiiyo kuu jeclaa ka taga ee la aaso kuwii uu dada isugu xigeen isagoo janaasadooda ka maqan qofkaasunbaa cilmigan gaari kara meheradiisii cadilanta dantiisiina lunto ehelkiisiina ka haajiray khalaas kaasaa cilmiga gaari kara waa ilaa inuu meheradiisi iyo maalkiisi iyo ubadkiisi iyo ehelkiisa iska dhex mushaaxayo cilmiga la doonayo ma gaari kara bu ibnulqaasim waxaa wili afdaa bimalik bni anas raximah llah dalab lcilmi ilaa an naqada saqfu baytihi fabaaca khashaba imaamu maalik oo isna saaxibulmadhab ah madhabta qoray maalikiyada xaruntiisu madiine ahayduu deganaan jiray wuxuu gaadhsiiyey buuri siduu cilmiga u baranayay in dergadii yarayduu geli jiray ay ka kharaabto oo kolba qaybi sii daadato markii dambena baaqigeediibu sidii sheekii hore aynu kaga soo warramaynay ayuu xaraashay buuri ibnu shihaab maxamed ibnu shihaab azuhri oo ahaa raggii ugu cilmiga badnaa taabiciinta wuxuu hi makaftu khamsan wa arbaciina sana akhtalifu bayna ashaam walxijaaz waxaan konton sannadood shan iyo afartan sannadood ayaan xijaaz iyo shaam u kala soconay ama gaadi ha fuulo ama ha lugeeyo marnaba igumay fogeyn buuri meelaan ka helay xadiidii macaan xadiidaan jeceloon baadi doonayo oo ii macaanoon ku daba jiro sida baadidoo kale oon soo qabanayo meesha uu tegay marnaba igumay fogeyn waxa uu leeyahay cubayd ibnu yaciish oo ahaa raggii dhintay ama waktigoodu ku beegnaa hijriyada laba boqol iyo sideed iyo labaatankii aqamtu halaaiina sanatan ma akaltu biyadi yacni bileyl kaanat uktii tulqimunii wa ana aktub soddon sannadood habeen gacantayda waxba kumaan cunin maalintii dee ummaddu la joogaa iyo dadka wax la baranaye soddon sannadood markaan guriga usoo hoydo gacantayda waxba kumaan cunin laakiin walaashay baa ii qaabilsanayd inay afka iigu gurto cashadii iyo cunnada inta aan anigu wax qorayo heblaayo adugu ii qaabilsanow war inaad afka ii gelisaa baan odhanaya aniguna markaa intaasaan ka gaadhsiinaya dabeetana wuu calaalinaya sida dadka taksiimo jaadka loogu jarjaro ama loogu tumo qolyaha ilka hala isagu waxa uu leeyahay inana ii qaabilsanow adigu inaad afka unii geliso waxa uu leeyahay maxamed ibnu xabiib waxaanu fadhiisan jirnay majlis abi isxaaq waa ibraahim ibnu cali alhujayni xadiidka ayuu ummadda u yeedhin jiray waa la isugu iman jiro waa lagu soo ururi jiray qaarado badanna iyadoo la isaga yimi aadna waa la isu cidhiidhi jiray markii aanu qiyaasnay meesha raggaasi uu fadhiyay subaxdii ee rag xisaabiyo dhulka iyo mitirada iyo sentimitirada soddon kun oo qof ayaa soo fadhiisan jiray ibnu majliska ah oo la isku cidhiidhiyayo oo aada la isugu haysto fadhigiisa siday ugu dadaalayeen iyo kakanaanta iyo mamanaanta ay u qabeen cilmiga waxaa ka warramaya abu jacfar ibnu nufayl waa laba boqol iyo afar iyo soddonkii raggii dhintay buu ahaa waxaa ii muuri laba saaxiib oo muxadisiina axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin markii ay labadoodii salaameen yaxya ibnu maciin intii aanu qoorta isa saarnay aanu laabta isku haynay ee weli aanaan aanu axmed gaadhin intaanan weli axmed gaadhin yaxya ibnu maciin markuu laabta isaarayda su-aal buu igu wadaagu yaa abaa jacfar qara'ta calaa macqil ibni cubaydillaah can cataa adnaa waqti lxaydi yowm markiiba masaluuba dhegta ii saaru igu wadaaguis maca mucaanaqadiiya salaantan laabta waa tan la isa saaro markaas mucaanaqaynaya axmed intaanan gaadhin isagu markuu laabta saa ii saarayba wuxuu ku bilaaday wuul masale diin iyo xaydka iyo caadadii arrimaha dahaaradii waxaa ku saabsan axmed ibnu xambal baa yihi warbar horta u kaadi sheekhu hayaro fadhiistee salaantan aan dhammayna sheekuna hayar fadhiistee u kaadi qaala akrahu an yamuuta aw yufaariqa adunyaa qabla an asmac markaa wuxuu uhi waxaan ka baqayaa intaanu ii dhammayn masalada inuu adduunyadaba ka tagu dhintaba inay naftuba ka baxdo ayaan ka baqayaa waan ka yaro gaadhsiinayaae salaantaan u raacinaya ii kaadib waxa uu leeyahay cali bnu xusein bnu shaqiiq cabdillaahi bnu mubaarak oo caan ahaa cibaadadii iyo cilmigii jihaadkaba ayaanu isugu nimi habeen aada u qabow masjidkii aanu joognay inaanu baxnaabaanu doonnay laakiin albaabka markaanu marayno ayaanu isweydiinay xadiid isna xadiid buu weydiiyey anna mid waan weydiiyey mid kalaa sii weydiiyey isna mid kale sii weydiiyey mudaakaradiibaa sii socotay iyo dood cilmiyeedkii iyo isla raajacaadii cilmiga ayaa noo sii socotay buuhi xataa jaa almuadinu faadana asalaata lisobx aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic ayuu sheekh kusoo noqinaya kitaabka sidii aanu halkii u wadnay barafkii iyo qabowgii iyo habeenkii dheeraadiya wixii mabaanaan ogaane midkii adaamayey mu-adinkii unbaanu ku war helay buui oo salaadii subax adaamaya waa sidii ibnu kathiir uu ahaa daaqadaasuu nin dabakaayo iibinayu daaqadiisa isla yaro taagay kitaab inuu akhristaabuu doonay markuu ninkii sugay sugay sugay uu arkay sheekhan ku dheganuun ilaanbadiisa ku akhrisanaya ayuu iska seexday maca daaqadiiyo fura ninkii sheekhi siduu halkii uun ula taagnaa laambadii ilaahay idamkii gaasnina kamay dhammaanay ayaa waagii baryeyba areeruhu weego u ka dhaqaajiyey macnaa qofku shay marka uu u maman yahay kama dhergo dharar kasta ha qaadatee abu yuusuf ninkii la odhan jiray waxa uu ahaa ardaygii abu xaniifa saaxiibkiina wuu ahaa raggay madhabta guddinimo ku wada qori jireen buu ka mid ahaa markii dambe ay taariikhdooda uga warramayeen dhalinyaradii ka dambeysay waxau hi maata ibnu lii falam axdur janaazatahu walaa dafnahu wa taraktuhu calaa jiiraanihi wa aqribaa'i makhaafata an yafuutanii min abi xaniifa shay-un laa tadhabu xasratuhu cani inanaan dhalay baa dhintay bu dadkii jaarka ahaa ayuun baan ku inanka kaf kafantana ku xidha ku tukadoo aasa dawo idinka ah horay baan kasii dhaqaajiyo xalqadii abu xaniife cilmiga lagu waday ayaan fadhiistay wui inankii oo la aasay waxaa taa igu kalifay wui intii ay dhaafi lahayd masale abu xaniifa uu sheegay oo murugadeedu muddo dheer ay igu soo noqnoqonayso oo aan odhan lahaa wui maxaa maalintaa ku maqnaysiiyey maad aaska inanka iskaga joogta masale abu xaniifa sheegaya intay dhaafi lahayd ayaan murugadaasi aan uga baaqsadaan inanka aaskiisa cid u diray ibnu jariir abri waa shayku lmufasiriin culimada tafsiirka aabahood ama raggii ugu horeeyay tafsiirka alifay ayuu ahaa masar baan galay buura ummad aada u badan baa igu soo ururtay ninba waxbuu i weydiiyey nin waliba halkii ugu darnayd ayuu iila baxay inuu su-aala igu daldalo waxaase iigu darnaabu ninunbaa halkan iga soo boodo wuxuu uhi sheekhow aniga waxaad iiga faa'iidaysaa ii faa'idaysaa cilmiga caruudka la ydhaha cilmu lcaruudi waalqawaafi waa cilmi ka warrama jaangooyada gabayga iyo sarjaridiisa dhexda awalka aakhirka isku hagaajinta miisaamidda gabayga ayuu sharxaa waxaa mu-alifkiisu ahaa sheekhii caankaa luqawiga ahaa khaliil ibnu axmed la odhan jiray markaa intaa yaro fakereyo aynu balberinta haddii alla ka dhigo haynoo ahaato inaanu saaxiib ahayn ayaan u doontay markaasa waxaan ihi war bal kitaabkii caruurka ka hadlaya khaliil idhi kitaabkiibu idhiba habeenkiibaan gebigii kitaabkiiba liqaybu macnaha wuu wada akriyay iyadoo cid kaleba u marin aad baanu macnaha u garanay laakiin waanu ku firfircoonayn awalkiisa aakhirkiisa kitaabkiibu habeenkii aada u wada koobay fa amsaytu kayra caruudiyin wa asbaxtu caruudiyan waxa aan gabalku ii dhacay anigoo cilmiga caruudka aa wax naflaka garanayn anigoo culimada caruurka ka midana waagiibaa ii baryo ninkii sidii baan ugu faa'iideeyay aan la ballamay waxa uu leeyahay shucbat bnu xajaaj oo isagana la garanaya amadii xadiidka ka mid ah idaa ra'ayta almaxbarata fii beyti insaani farxamhu wain kaana fii kafika shay-un fa acimhu warniyo haddaad waa waan kula talinayaa qofyo muslimka ah haddaad tawaad ku aragto xaafad ama guri tawaadu waa bahashii yarayda qalinka la dari jiray khadka lagu shuban jiray dadkii looxa ku dhigtay baa garanaya haddaad guri tawaadaa ku aragto war cidda joogta u naxariiso haddii gacantaada uun adduun ku jirana u busaanadsanya u dhiib macnaha ragga halkaa tawaadaa wax ku wadwaday oo wax ku qoraya cilmigaa cuud lama hayaane xoolo lama hayaane waar u naxariista baan dhibi imaamkii luqawiga ahaa la odhan jiray thaclab marka loo yeedho ee la yidhaahdo war bal casuumad baa jirta sheekhowe culimada kala soo qeybga war aniga nin baa ila socday anigiiyo ninkaa haddaad meel noo wada banaynayso anigiiyo sheekada ninkaana aanadna kala dhex galayn casuumadaada waan imanayaa buoji waa maxay ninkaasi kolka la ydha aniyo kitaabkayga buoji aniyo kitaabkaygu meelaanu wada fadhiisanana ma noo haysaa hadhowna ma isukaayo daynaysaa qofka idhaahda haa wuu raacayaa dabeetana intaa dadku sheekaynaya kitaabkiisaasu akhriyayaa meeshii rixligiisa uu dhiganayana waa loo baneeyey saasuu ku ku soconaya haddii saaxiibkiisaa la kala dhex gelayo wuxuu ka xigaa inuu iskaga joogo casuumadda iyo saaxiibkaaba waxa uu leeyahay camru bnu xafsin alashqari raximahu llah imaamu lbukhaari baanu wada joognay magaaladan ciraaq ku taalle basro la ydhaah bukhaarina waa la garanayaa fafaqadnaahu ayaama imaamu bukhaari baanu maalmo weynay war sheekii xagguu ka dhacay talo uma wajadnaahu fii beytin wahuwa curyaan markii aan u dhabagalee la raadiyeyna guri baanu ka helay imaamu lbukhaari oo qaawan oon dharba gashanay waqad nafada maa cindahu wixii uu haystay ayaa uu xaraashay oo si uu kutubiya ugu iibsada cilmi sida had iyo jeer adiga arkay oo nimankan qamaara siduu u firaynayu kolba inuu dhigayo ayuu kan tuuraya haddana kanuu tuuraya haddana go-u dhigaya haddana guntigu dhigaya way dhacday qaar ku qamaaray ilaa guntigii ay xidhnaayeen marka kaa cagsigii dhinaca kale u socdaa imaamu bukhaari sho wixiisiiba sheekuu wada dhigayoo siduu kutub iyo qalin iyo tawaad iyo ugu iibsanayay nusakhi iyo koobiyadii ayaa guntigii iyo go-iiba u dhigay kolkii saaxiibadii ay soo heleen fajamacnaa lahu daraahi fakasawnaahu fakharaj markaa xoogaa baanu ururinay ardayda iyadii kalaa waxu qaadhaanay sidii buu dharku xidhu kusoo baxay buu leeyahay waxa uu leeyahay xaafid ibn cabdiraxmaan ibnu yuusuf ibnu khiraash ninka la odhan jiray raximah llah sharibtu bawli fi hada shani yacni alxadiid amsa maraat warnimayo cilmigan xadiidka ee arkaysaan ee leedihiin hebel muxuu cilmi xadiidkooba u yaqaanaa anigu shan jeer baan kaadidayda usoo cabay soqoladii jabhadda luqadoodii garan maysa hebel baa kaadidiisa usoo cabay ohan jir waa meelahaan kulahaa hala yaabay sheekaasi wuxuu yihi shan jeer baan anigu cilmigan kaadidayda usoo cabay khatiib albaqdaadi oo taariikhda culimada aada usoo naqila si uu ardayda u dhiirigeliyo ayaa wuxuu leeyahay axsibuhu facala dalika fi safari idiraaran cinda cadami ilmaai wallahu aclam waxaa laga yaabaa buu ihi xaaladii safarka adag saxaraaga uu marayay markuu jidiinku dee uu ka yaabo inuu malaha raad u kala jabo ayuu kaadida intuu qaboojiyo ku ku furi jiray jidiinka ayaa laga yaabaa buu wa xaalata daruura shayga xaaraantu xalaal bay u noqotaa marka naftu ay qabato ee uu dhimanayo waxa uu leeyahy khlf ibnu hishaam raximah اllah ashkala calaya baabu min annaxw faanfaqtu hamaaniina alfa dirhamin xataa xadaqtu baab naxwo abaan mari waayo cilmiga naxwo waa ka ardayda ku adag ama waxaan garaamarka la ydhaha luqad kastuu le luqad kastaba wuu ku adag yahay lanwajka caadigaa wuu ku adag yahay fanniga naxwaha baab baan mari waayo waxaan ku bixiyey buui si aan u fahmo sideetan kun oo dirham oo aan haystay baan ku bixiyey buui ilaa aan sugay oon cid walba kaga wanaagsanaaday bal siddeetan kun oo dirham berigaa waxaa laga yaabaa inay toban fooq dhisaye ayaan masale naxwo ah ku bixiyey bu aan kuba caydhoobe eh horta cilmigaa igu adkaaday in aan iska hor qaaday bu waxa uu leeyahay axmed ibnu xambal raximah llah dee beryii dambe taariikhdooda la qorayay ay uga warramayeen waayihii soo maray ardayda ayaa lay axmed oo cilmiga sideed ku baratay rafaadkiibuu ka sheekeeyo in yar baa waxa uu ka sheegay kuntu rubamaa aradtu lbukuura ila alxadiid fata'kudu ummii hiyaabii wataquulu xataa yu-adina annaas wa xataa yusbixuu waagu iguma bari jirin buuhi horta guriga habeenkiina iyadoo la hurdaa iman jiray markuu yaraawi hooyaba gacanta ku haysa subaxiina iyadoo meeshu madowdahayban dhacan marka hooyaday wax caado ahayd buu dharka ayay iga qarin jirtay buu dharka la gashadaba ma isagoo qaawan buu baxayaa markaa dharkaasay xasaysaa markaasay tidhaahdaa war inta bal dadku mu-adinku adaamayo ee ummaddu soo baxaysa yaa lagu dilini markay kari weyda dharkunbay xasayn jirtay buu dabeetana anigoo qaawan dee ma bixi karo saa daraaddeed baan sugi jiray buui markaa haddii uu heli lahaa dharkaa habeenkii waa guuragal imaamu shacbi waxa uu leeyahay hadduu qof safar ka galo shaam xagga u shishaysa shaam xagga waxaa u shishay jirtay turkiga yaman xagga u shishaysana uu tago waa kumanyaal kilomitir hal masale isaga oo soo faa'iidaysanayo cimrigiisa mustaqbalka wax ka anfacaysa ra-aytu anna safarahu lam yadic waxaa ku qanacsanay buu safarkiisu inaanu dayacmin shaam turkiya intuu ka yimaado qofkuu lugeeyo yaman halka u shishaysa hal masalo oo cimrigiisa wax ka anfacla uu soo baranayo wallahi inaanu cimrigiisu ninkaan buu khasaarin buu safarkiisa kumayaalka kiiloay waxa uu leeyahay moxamed ibnu yuunus anigu markaan basro joogay waxa aan ka qoray wax can alfin wa mi-atin wa sittatin wa hamaaniina rajulan kun iyo boqol iyo lix iyo siddeetan caalim ayaan wax ka qoray oo nin walba aan hor fadhiistay oo aan wax ka qoray intii aan halkaa joogay buu leeyahay ibnulmuqri waxa uu leeyahay waxaan socday oo ninka mufadal ibnu fadaalo la yidhahda aan u socday sabciina marxala maaha sabciina maylan iyo sabciina kilomitr iyo maaha sabciina marxala waa masaafada aad iyo aada u fog ayaan si aan koobigaa yar uga soo qaata ayaan ugu socday bu walow carabtu calaa khabaasin biraqiifin lam yaqbalha haddaan mid kuwan furinka duba ah u bandhigaan idhaa war maxabad roodhiya iga siina iga siisan maayo macnaha siday dadka ula yar tahay anigana iila weynta waxa aan raadiyaan masaafada dheer u maray waxa uu leeyahay abu caaliya waxaanu maqli jirnay annaga oo joognaa basra ciraaq asxaabigaasi waxaasuu yihi asxaabigaasi waxaasuu yihi asxaabtii nabiga madiine joogta kadibna waxaanu yihi warbiyi waaye saxraagan iyo dhulkan bataaxa ahee kulul ina mariya sidii baanu ku soconnay madiinaanu tegaynay si aanu wax uga soo qaadanno oo toos aanu uga soo faa'idaysano yaxya bnulbanaan imaamka la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay sheekhii caanka ah xumaydi la odhan jiray siduu ugu dadaali jiray cilmiga waxyaabaha daliilka oo waxaa ka mid a yansakhu bileyli fi lxar waktiga kulaylka habeenkiibuu cilmiga qori jiray marka habeenkii laftiisa cilmigii kulaylkii uu kusii adkaadana wuxuu samaystay eeskii buu samaystay daalkan mukayafkaan idhaahno tashtigan weyn ama foosto goboladan xoolaha lagu waraabiyo tashtigan ballaadhana dharka lagu maydho buu biyo ka buuxiyaa markaasuu dhex fadhiistaa isaga oo ijaab bahasha ijaabada la yidhaahda dhex fadhiya ayaa uu cilmiga qoraya intaa wuxuu ka cararaya kulaylkan faraha badan iyo xaraaradani inaanay ka eriyin cilmigii uu qori lahaa sufyaan uthawri imaamkii la odhan jiray ayaa bukooday markii uu sii dhimanayay baa xanuunkii qabtay xanuunkii baa ku adkaaday xanuunkii markiibuu ku adkaaday sufyaan uthawri ayaa nin baa u yimi raggii soo booqanayee isagoo sakaraad ahoo il daran ninkiibaa xadiid ayuu akriyay axaadiidda dabcan yuu ku tasliyeynayay adugu dee qofka bukaanka had iyo jeer waata agtiisa waxyaaba laga sheego xadiidkiibuu sufyaan uthawri oo sakaraada ayaa jeclaystay dabeetana intuu sidaa isu yaro lulubay ayaa halkaa barkimada hoosteeda wuxuu kasoo jiiday loox ugu jiray ayuu ka soo saaray qalinkiina tawaadu gashadayoo markaasuu sidaa uga qaraf qarafsiiyo intiibuu diiq ku qoray way la yaabeenoo waxay dhaahdeen faqaaluu lahu calaa haadihi alxaal minka ma iyadoo xaaladaadu sidan tahay ayaad isku dayeysaa inaad wax qorto dabeetana wuxuu uhi innahu xasanun faqad samictu xasanan fa in midtu faqad katabtu xasanan waxaanu xadiidku sheegay u wanaagsan yahay wanaagna waan maqlay wanaagna waan qoray marka haddii wanaag igu soo dhammaato war wanaagsan weeye wax wanaagsan buu sheegay wax wanaagsan baan maqlay wax wanaagsanna waan qoray cilmigaas wanaagsan baan anugu u noolaayo u socday waxa uu leeyahay xamaad ibnu sam katabtu biyadii haadii mi-ata alf xadiid boqol kun oo xadiid baan gacantaa ku qoray gacantiisii buu leeyahay boqol kun oo xadiid ayaan ku qoray marka imika maraajicdan aynu hayno o dhan la isku daro dee boqol kun oo xadiid gaari mayso wax badan oo runtii aada iyo aada u layaab badan ayaa ku badan oo midiba midka kale uu ka sii daran yahay aynu uga jeedno un tasjiic nin kale aimadaa ka midina waxa uu leeyahay macaliyi bnmadini buu ahaa sheekh mashaayikhdaa ka mid a ayaanu iman jirnay buu ihi xalqadiisa marka xalqadaasina waxay ahayd buu ihi mid aada iyo aada u cidhiidhiya waxaanu soo casarkaanu sii fadhiisanaa si aanu habeenkii kuurka ugu jirno berridda casharka u sheeku gudbin doono marka waxaanu isku dayi jirnay buu ihi inaanaan waxna cunin waxna cabbin waayo haddii aanu u baahanno cunno iyo cabbin waxaa dhacaysa aanu wax cunno nu cabna xamaan baa loo baahanayaa buu kadibna haddii meeshaa aada ka kacdo waa lagaa sii fadhiisanaya marka anigu meeshaydii waan xijistay aan fadhiyey casarkii shalay iyo xalay iyo maanta laakiin waxaa ii muuqanaysay buu uhi sheekh weyn oo isaguna ardayda ka mid ahaa oo agtayda fadhiyey markuu kaadidii hayn kari waayey ayaa go-iisiibuu ku kaajay go-iisii ayuu ku kaajay kaadidii ku duuduubay casharkiibu sidii ku dhagaystay goordhowbu meelaha la tagu kusoo meedo wuxuu ku xisaabtamayaa sheekhaasi hadduu kala tago cilmigaa iyo masalada intuu cid kaloo ardayda ka mida warwaraysan lahaa yay cidi kaaga soo warrami waxaa jira waxa la yidhaha sanad caaliya iyo sanad naasila oo qaali dahabka ka qaalisanaa beriga haddii aada silsiladaadu ay gaadho saddex waxaa ka qiimo badnayd laba hadday silsiladaadu lix gaadho waxaa ka qiimo badnayd afarta ah mar wal oo qofka wax laga warinaya ama xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam silsiladu ay usii dhowaataba aada iyo aad bay usii qiimo badnayd markaa heerkaa mid kaa mid maradiisii ku kaaja iyo mid kaadidiisii cabba iyo mid cagihiisa dhiigu dareero waxaasoo dhan waxay usoo marayaan cilmigaa maanta la inagu kari lahayo bilaash ku qaado adigoo aqalkii hooyadaa kasoo quraacday oo barkimada isugu kaa laabantoo dhan ku kaaweedaysan yahay cilmiga dhalinyara laydinka laayahay ha laydin akriya qaato bilaash ku qaata raggaas waxay ku leeyihiin annagu kaasaanu soo marnay marka cilmiga laguma gaadho biraaxatiljismi jir jir raaxaysanaya inaan lagu gaadhin baa lagu sheegay idan markaa wuxuunaynu uga jeednaa dadkaa wa wanaagsan taariikahooda bal inay hankeenna kor u qaadaan oo aqoonta xifdigeeda iyo ururinteeda intaba waxaa lagu helaa dadaal iyo naftaadaad hurto iyo adigoo dunyada iska dhiga ayaad ku gaari kartaa markaa ragga la doonayo in la raad guraa waa raggaa weeye allah inagu anfaco wasalaamu calaykum